ilka cadayn ilka abuuris iyo sidoo kale qalimada ilkaha iyo gowsaha wakhtiga shaqada waa afar labaatan saac wixii faahfaahina kala xiriiri eber lixal toddobo laba
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee radio kismaayo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland oo dadka beeraleyda ugu baaqday inay ka faa'iideystaan xilli roobaadkan ayna ka gaashaantaan fatahaadda webiga jubba dowladda soomaaliya oo muwaadiniintii ugu horreysay kasoo daabushay colaadda ka aloolsan suudaan ugu yaraan hal qof ayaa dhintay kadib markii guri uu ku dumay qoys danyar ahaa puntland oo digniin ka soo saartay roobab culus oo kusoo wajahan deegaanadeeda wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo hindiya u tegay ka qaybgalka shir loogu magacdaray caafimaad mid ah wararka dibaddana waxaa ka mid ah dagaalka suudaan oo dib u bilowday inkastoo xabad joojin lagu dhawaaqay
warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal oo arbaco lix iyo labaatanka bisha abril ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warka duhur waxaa idiin akhrinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad aan ku bilaabay ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa dadka beeraleyda ugu baaqday inay ka faa'iideystaan xilli roobaadkan ayna ka gaashaantaan fatahaad uu geysan karo webiga sida warbixintan inugu faahfaahinayo cabdimajiid cabaas aadan
xilli saacadihii aynu ka soo gudubnay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale deegaano ka mid ah dowlagoboleedka jubbaland uu ka coay roobka guga ayaa xilligan waxaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka jubbaland mudane geelle maxamed aadan oo warbaahinta rediyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland kula hadlay xarunta wasaaradda uu fariin u diray shacabka reer jubbaland taas oo ku in ay beeraha fashtaan taas oo uu sheegay wasaaraddu ay diyaar la tahay in dalagyada kala duwan ee la beerto ay wasaaradda bixin doonto wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu fariin adag u diray guud ahaanba dhinacyada hay-adaha kala duwan ee wada shaqaynta le leh wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka jubbaland taa oo ku aadan in la garab istaago dadka beeralayda ahi wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaal ayuu sidoo kale fariin u diray wasiir geelle alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay baa mahad iska leh ina soo gaarsiiyey maanta waa u mahad celinaynaa rabbi subxaana wa tacaalaa barwaaqada iyo roobka ilaahayna siiyey mar kale waa ugu mahad celinaynaa bishii rabadlaan ee aan soo soonnay ee ilaahay inoo suurageliyey inaan nabad ku soonno waa ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan halkan ka jeediyo laba erey oo ka kooban ereyga koowaad waxaan leeyahay ilaahay abaartii roob buu noogu beddelay sannadana waxay u eg tahay sanno barwaaqo dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland waxaan rabaa inaan ugu baaqo inaan ilaahay isku xirno dhulkana tabcanno wax kala soo baxno baryada bili aadamka aan iska dayno reer jubbaland guud ahaan soomaaliya ilaahay inama ceebayn innagaa isbahdilnay innagaa isceebaynay innagaa isdhaqan xumaynay waxaan rabaa inaan idhaahdo war ilaahay aan ka cabsanno ilaahay baryada inaan isaga barinno uu jecel yahay inaan bili'aadan barinno ma jecla inaan tabcanno oo xoogsannaa ilaahay ina faray wuxuuna siin wuxuuna siiyey roobkii iyo barwaaqadii wuxuu ina siiyey webiyo iska durduraya haddee inaan maalin walba bili'aadan ama gaal ama waxla qeyrkooda dadkii soomaaliyeed ay bacadka u dhoobnaadaan oo guryihii magaalooyinka inta laga guuro bacadyada la fadhiiso si loo helo wax bilaasha loo helo anigu arrintaa inaan ka baxnaan rabaa oon shacabka reer jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed buu soo jeedinayaa waxaan leeyahay walaalooyinow dowladda jubbaland iyo wasaaraddeeda beeraha waxay diyaar u tahay in ay waxay idinla qaban karaan idinla qabtaan ciddaan dhul haysanin dhul la siiyo iyo ay tabcadaan cidda dhul haysata ay tabcadaan lagu caawiyo saasaan diyaar u nahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa ilaahay aan isku xidhno xooggeenna iyo dhulkeenna iyo tabaceenna aan isku xidhno andayno baryada andayno baryadu waa wax xun diiniyanna uma fiicna akhlaaqiyanna uma fiicna waxaan rabaa inaan idhaahdo reer jubbalandow beeraha inaan falallaan loo ballana beeraha aan falanno abuuradii waa diyaar wasaaradda beeraha abuuro badan bay soo wadaa maxaa la yidhaahdaa meelo kala duwan aan ka helnay oo aan kontaroolnay oo kuwaalitigooda fiican yahay waxaan leeyahay aan tabcanno hadalka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka jubbaland geelle maxamed aadan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo oo saacadihii aynu ka soo gudubnay roob xiriir ah oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada uu ka da'ay deegaano badan oo ka tirsan dhinaca dowlad goboleedka jubbaland cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic warbaahinta redio kismaayo codka jubbaland wasaaradda beeraha iyo waraabka ee kismaayo
waayahay fantastic aad buu u mahadsan yahay dowladda soomaaliya ayaa muwaadiniintii ugu horreysay kasoo daabushay suudaan waxaana markaasi muwaadiniintaasi maanta laga soo dejiyey magaalada caasimadda ee muqdisho sida warbixintan inugu faahfaahinayo axmed cabdi maxamed
dufcaddii ugu horreysay oo muwaadiniin soomaaliya oo kasoo cararay colaada ka jirta dalkaasi suudaan gaar ahaan magaalada khartuum ka soo qaaday kursimaha xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan diinaari oo warbaahinta kula hadlayay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in siddeed iyo toban ruux dalka dib loogu soo celiyey diinaari waxa uu sheegay in muwaadiniintan ay ka soo baxeen magaalada khartuum iyaga oo gaaray xuduudda koonfurta suudaan diyaarad militari oo ay leedahay dalka kenya ayaa muwaadiniintan ka soo qaaday dalkaasi suudaan waxa uu u mahad celiyey dowladda kenya sida ay u caawisay gacanna uga geysatay soo qaadidda muwaadiniintan ugu dambeynna maanta soo gaaray magaalada muqdisho kadib markii naftooda ay kala soo baxsadeen colaadda u dhexaysa ciidamada ku dagaalamaya dalkaasi suudaan wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in si dhow ay ula socoto xaaladda ka taagan magaalada khartuum ee caasimadda suudaan tan iyo shan iyo tobankii abril laba kun iyo saddex iyo tobankii halkaasi oo ay ka bilowdeen dagaal u dhexeeya ciidamada dalkaasi suudaan oo ay kala hogaaminayaan laba hogaamiye oo lagu kala magacaabo jenaraal cabdifataax al burhaan iyo weliba jenaraal cabdixamiid
waayahay aad buu u mahadsan yahay axmed cabdi maxamed axmed toronto warbixintaasi noo faahfaahinayay ugu yaraan hal qof ayadi markii guri ku yaala magaalada berbera uu ku dumay qoysas markaasi ama qoys danyar ahaa sida warbixintan inuu faahfaahinayso nasteex cabdiraxmaan cali
hal qof ayaa dhintay halka lasoo badbaadiyey in ka badan saddex kale oo dhammaantood isku qoys ah kadib markii guri ku yaalo magaalada berbera uu ku dumay dadkii deganaa sida ay xaqiijinayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada guriga dumay ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid qadiimi ah islamarkaana aanay wax daryeel ah helin muddooyinkii dambe balse ugu dambeyntii ku duldumay qoyskii deganaa oo intooda badan ku dhex sugnaa qaar ka mid ah dadka deegaanka oo u gurmaday qoyska ayaa sameeyey dadaal xoogan oo dhagaxaanta uga dulqaadeen dadka uu guriga ku dumay si loo badbaadiyo dhibaatada ka soo gaartay burburka gurigaas xubnaha qoysaska ee waxyeelada soo gaadhay ayaa la qaaday goobaha caafimaadka si loo baaro loona hubiyo xaaladooda halka qofka dhintay la geeyey guriga dariska la guriga dumay si loo diyaariyo in la dhaqo kadibna la aaso qaar ka mid ah dadka gurmadka sameeyey ayaa ku qaylo dhaaminayay inay dowladda hoose ee berbere soo gaarto si ay u qabsato shaqadan qaarkood ayaa sheegay in ay jirin gurmad dhankaas ka yimid
waayahay nasteexaad bay u mahadsan tahay puntland ayaa soo saartay digniin ku saabsan roobab xoogan oo la sheegay in ay deegaanada maamulkaasi kusoo beegan yihiin maalmaha u dhexeeya afar iyo labaatanka ilaa iyo soddonka bishan abril ee sanadkani war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka puntland ayaa lagu sheegay in roobabkani ay kusoo wajahan yihiin qandala ufeyn iyo buuraleyda calmiskaad sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in roobabkan ay kusoo beegan yihiin deegaanada ku teedsan xeebaha badweynta indiya iyo badda cas ee deegaanada puntland wasaaraddu waxa ay ku wargelisay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi inay ka digtoonaadaan meelaha biyomareenka ah ee miyiga iyo magaalada si looga fogaado khatarta ka dhalan karta nimcadaasi horeysa cabsida ugu weyn ayaa laga dareemayaa magaalada qardho oo labadii sano u dambeeyey ay waxyeelo weyn ka soo gaareen daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da-ay deegaanada ku hareereysan magaalada oo ku taala meel biyomareyn ah waxaa labadii sano ee lasoo dhaafay gaaray khasaaro weyn oo u badan burbur soo gaaray kaabayaasha magaalada iyadoo dad badani ay ku cayroobeen kadib markii daadadkani ay burburiyeen hantidii markaasi ay tabcanayeen waayahay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasiirkeeda ayaa dalka hindiya u tagay ka qaybgalka shir markaasi loogu magac daray caafimaad mid a sida warbixintan inugu faahfaahinayo daawud cusmaan cali
wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa maanta gaaray magaalada new delhi ee caasimadda dalkaasi hindiya si ugu qayb galo shirka ay soo qabaqaabisay wasaaradda caafimaadka dalkaasi wasiir cali xaaji ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay ka qaybgalka shirkan islamarkaana uu ku qornaa in uu ka hadlo ajandaha shirkani oo caafimaadka ah midda si looga gudbo dhibaatooyinka ka dhanka ah caafimaadka ee jiraan danjiraha soomaaliya ee hindiya axmed cali daahir qonsulka ahna ku-xigeenka safiirka cabdifataax cabdulaahi nuur iyo weliba howlwadanada ka tirsan safaaradda ayaa soo dhaweeyey wafdiga wasiirka caafimaadka soomaaliya wasaaradda caafimaadka hindiya ayaa dhinaceeda kala duwan martigelinaysaa shirweynaha ugu waa shirweynaha ugu magac dartay caafimaad mid ah waxaana ay ka qaybgalayaashu ay ka hadli doonaan si ay la tahay in lagu mideeyo caafimaadka bukaano badan oo soomaaliya ayaa qaba xanuuno kala duwan intooda badanina waxa ay dalka wax looga qaban kari waaye ayaa waxaa loo geeyaa dalkaasi niyod waa dalkaasi indiya iyadoona ay indiya caafimaadka ay u qaabilsan tahay oo halkaasi caafimaad loo taga si halkaasi loogu daweeyay qaar badan ayaana muddo ku sugan dalkaasi oo caafimaadka halkaasi lagu soo daweynayaa
waayahay daawud cusmaan cali al khazaala aada buu u mahadsan yahay wararkaasi waxay ahaayeen kuwii gudaha ah wararkii dibadda ayaa noo soo socda mar labaad aan soo dhoweeyo daawud cusmaan cali al khazaala si uu markaasi nagu soo jeediyo xubintii ciyaaraha ee warka aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq maxamed sheekh siraad wadani door wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warkadir waxaan kusoo qaadanaa arteta ayaa qiimeynaya fursadda kooxdiisa ay ku guuleysan karta horyaalka premier league isagoo la hadlaya saxafiyiinta salaadii michael arteta waa talaadii ayaa weli waxa uu yidhi waan ku rajaweynaa horyaalka premier league inaan qaadno laakiin tan ilaa iyo bilowgii waan ognahay in man city ay tahay kooxda ugu fiican ee ay tahay in aan garaacno horyaalka sidoo kalena liverpool ayaa ahayd buur waxaana labadaasi kooxoodba ay qabteen lix dhibcooda waa lix lixdii sana iyo toddobadii sana ugu dambeysay ayay maamulayeen wayna u qalmeen kooxaha ugu wanaagsan ayuu yidhi waxaanan ogahay in aan annaguna sidoo kale aan u soconno itixaad stadium kulanka caawa kaasoo oo loogala baahan yahay inaan guulaysano wax walba waxaynu arki doonaa buu yidhi kulanka dabadii laakiinse kama yeelay wiilasheeda caawa waa inay mar walba guul halkaasi ay ka soo qaadaan aanu guulaysano ayuu yidhi oo aan shan dhibcood ay ku hogaaminaa oo shanta dhibcood hadda aan ku hogaamin aan kusii darsanaa laakiinse haddii nala soo garaa waa dhibaato ayuu yihi laakiinse waxaan ogahay inaan ku guulaysan doono horyaalka premier leaga wax walba waa iska dhacaan buu yidhi laakiin sidaas ayaan dareemayaa dhan kale kulamo ayaa la ciyaaraya northam forest wili brighton of albion waa ciyaarta ugu soo horeysa chelsea iyo bromford ayaa kulmi doona westham united liverpool way balansan yihiin man city iyo arsenal way kulmi doonaan waa kulanka derbiga la wada sugayo oo go-aamin doonaa horyaalka premier leaga halka uu dhici doono ma city ma arsenal waynu arki doonaa dhanka iyo sbain liga atletica madrid iyo weliba real mayoka ayaa sarki doona katefa iyo weliba almeria way kulmi doonaan saltafigana eja ayay soo dhaweyn doontaa barcelona real valcano shan sano garoon aynu guul kusoo gaarnay u socotaa barcelona oo real valcano ayay la ciyaari doontaa xalan real madrid waa la garaacay oo katefa ayaa afar iyo laba ku dhufatay hal weeryahan oo argentina kasoo jeeda ayaa afartaba ugu shubay xalo real waa laga yaabiyey oo sidaasi ayayna horyaalka barcelona igu sii guulaysanaysaa baa laleeyahay haddii caawa kulanka ay guulaysato barcelona dabaaldega ayay isu daari doontaa si ay koobka la liigaha hisbeen ugu dabaaldegto xubinta ciyaaraha warka doonwaaga intaan dambida kugu celiyo cabdirasaaq maxamed sheekh siraad
waayahay alkhazaala aada buu u mahadsan yahay kusoo dhawaada wararka dibadda aan ku bilaabee dagaal ayaa mar kale ka qarxay suudaan inkasta oo ay xabad joojin markaasi ay ku dhawaaqeen dhinacyada dagaalamaya halka ergeyga qaramada midoobey uu sheegay in xabad joojinta ay qeyb ahaan dhaqan gashay ciidamada milatariga iyo kuwa sida milatariga u tababaran ee dacmusriic loo yaqaano ama markaa magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano r s f ayaa xabad joojin toddobaatan iyo laba saac ah isku raacay taasi oo bilaabatay talaadadii kadib dhexdhexaadin ay sameeyeen maraykanka iyo sacuudi carabiya balse waa lagu kala booday hase yeeshee rasaas iyo qaraxyo ayaa laga maqlayaa magaalada omdurmaan halkaasi oo ciidamada ay adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u beegsadaan aagaga dacmusariic sidaa ay sheegayaan wariyaal markaasi ku sugan gudaha magaalada khartuum milatariga ayaa sidoo kale drown markaasi ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u adeegsanaya si ay markaasi dagaalyahanada uga celiyaan goobaha saliidda lagu sifeeyo oo ku taala bahri oo ah magaalo markaasi ama magaalada saddexaad ee ku teedsan webiga nail ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan suudaan ayaa golaha ammaanka u sheegay in xabad joojinta ay u muuqato in ay ilaa iyo hadda ka dhaqan gashay qeybo ka mida dalka hase yeeshee waxa uu sheegay in dhinacna aanu dhinaca kale markaasi aaminayn taasi ayaana keentay in dagaalka mar walba uu sii bilaaban karo tan iyo markii uu dagaalka bilowday shan iyo tobankii abril ciidanka dacmuusriic ayaa galay xaafadaha ay shacabka degan yihiin waxaana milatariga ay bilaabeen inay dusha sare markaasi uga adeegsadaan diyaaradaha dagaalka si ay uga saaraan xaafadaha ay adag tahay in markaasi si toosa loogu dagaalamo dagaalka ayaa xaafadaha shacabka ay degan yihiin waxaa la sheegay in ciidamada kale ee milatariga guud ee suudaan ay sheegeen ay uga baqayaan inay waxyeelo kasoo gaarto shacabka halka ciidamada markaasi markaa magacooda loo soo gaabayo loo yaqaano r s f ay iyagana hub iyo gantaallo culus markaasi ku garaacayaan xaafadaha qaar warkii duhur ood kala socoteen radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland oo idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq wadani dhegeystayaal waa naga intaa